بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته And الحمد لله إلهي تبارك وتعالى يا مهضله ina waafajiyey maalmaha qaaliga ah ee aynu ku sugannahay yacni waxaynu ku sugannahay tobankii maalmood ee qaaliga ahaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa ku dhaartay wa layaalin cashrin yacni waa tobanka habeen bay mufasiriintu badankooda ku fasireen yacni tobanka habeene ilaahay ku dhaaranayo waa tobanka shahru dilxija waa tobanka ugu horreeya markaa waa maalmo yacni dee fursad ah oo qofkii muslimka ah uu ka faa'iidaysanayo maalmaha qaaligaa waxaa kaloo ku sugan maalintii carafa oo iyaduna maalin weyna yowmu carafa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxay inuu yidhi waa maalinta ugu badan ee ilaahay tabaaraka wa tacaala naarta wax ka xoreeya ilaahay maalintaa wuu soo dhowaadaa maalintuu soo dhowaadaa ilaahay xadiiska imaam muslim baa soo saaray wa inahu layadnu habe maalwaa maalinta carafaa ilaahay wuu soo dhowaadaa axaadiista kale de waxay sheegaya inuu habeenkii soo dego sida ahlu sunna waljamaaca qabaan ilaahay dee habeen kasta wuu soo degaa laakiin maalinta carafo maalintii buu soo dhowaadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta carafo isagoo u faanaya malaa'igtii wuxuu ilaahay malaa'igtu ku odhanayaa dadkaa carafo taagani maxay doonayaan maadaa araada haaulaa'i kuwaasi maxay doonayaan dadkii dee xujaajta ahaayee be taagnaa carafa yowmu carafa ayuu ilaahay ku faanaya subxaana wa tacaala malaa'igtana waa loogu faanaya ilahay baa ugu faanaya markaa dee maalintaa carafana oo dee caawa ah waa maalin weyn waxaa kale oo sunno ah maalinta carafo in la soomo soonkaa maalintaa carafo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee waxaa ka ansaxay inuu yidhi wuxuu dhaafayaa sanadkii tegey iyo sanadka soo socdaba maalintaa in la soomaana fadli weyn bay leedahay waana shay dee maaragtay ajar laga heliyo dembiguu dhaafaya in la soomo maalinta ciidduna waa maalin weyn dadkuna dee waxay gudanayaan dadkii xajka taagnaana acmaashii xajkaee faraha badnayd ayay maalinta ciidda guda yowmu naxri afdalu ayaami cinda allaahi yowmu naxri wa yowmu lqarri isaguna waa xadiis saxaaxa tirmidi baa soo saara ilaahay agtiisa waxa ugu fadli badan maalmaha maalinta naxriga ee ciidda la gowracayo iyo yowmulqarri waa maalinta labaadee ku xigta ciidda ee dee dadkuna adaaxidii iyo hilibka ay warhayaan wax allaala wixii la gowracay waa maalinta labaad iyaduna ku xigta hadyigiina dee dadkii xajkuway warhayaan dadkii kalena adaaxidii bay warhayaan wax allaala wixii la gowracay baa la warhaya labadaasuu ilaahay ugu fadli badan cinda allaahi yowmu naxri wa yowmu alqarri walaalayaal waa maalmaha qaaliga ah ee fadliga badan ee aynu ku sugannahay waxaa kaloo jira maalmahan axkaamta la xidhiidhaysa midi waa axkaamtii adaaxida qofku haddaanu xajin waxaa laga rabaa inuu udxiyadii iyo adaaxidii inuu sameeya laga rabo waxay culimmadu yidhaahdeen waa nicmo qofna xajkii buu taagan yahay oo dee hadyigii buu gowracayaa qofkii aan xajina wuxuu la musaarakaynayaa cibaadadii iyo adaaxidii iyo udxiyadii buu samaynaya halkaasaa markaa loo sharci gareeyey xikmaddaasaana ku jirta waana dee taqaruboo ilaahay tabaaraka wa tacaala buu u dhowaanaya in yaroo koobanoo axkaamta udxiyada ay leedahay ama dee fiqiga la xidhiidhaya waana shay cibaado ah dee axkaam bay leedahay waayo in yaroo kooban baynu markaa ka warrami doonaa horta tacriifka ay leedahay ama marka la qeexayo luqatan waa ismun limaa yudaxaa biha wax kasta oo la gowracayo maalmaha ciidda ayaa lagu idlaaqaa udxiya wa jamcuhaa aladaaxi waxaa lagu jamciyaa aladaaxi waa jamceeda luqadda carabiyada kaasa waxaa la gowracayaa la yidhaahda xagga istilaax ahaan maa yudbaxu min bahiimati اlancaam waa waxa la gowracayo geelii iyo adhigii iyo loodii fii yowmi اladxaa ciidda waxyaabaha la gowracayo baa la yidhaahdaa ilaa aakhiri ayaami tashriiqi taqaruban ila اllahi tacaala maalinta ayaamu tashriiq maalinta ugu dambaysa waa la wadaya ilaa maalinta dee saddexaad la gowracayo taqaruban ila llahi tacaala iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo marka xaggaa maalmaha maalinta ciidda waa la gowracayaa ma laba cishaa ka dambeeya mise saddex cishaa ka dambeeya khilaaf baa ku jira marka ayaamu tashriiqu sida saxda ah waa saddex maalmood oo kale marka maalinta ciidda waa la gowracayaa saddex maalmoodoo kalena waa la gowracaya qowlkaasaana sax inkastoo culammadu qaar yidhaahdeen waa ciiddii laba cishow laakiin sida saxda waa ciidda iyo halaaثata ayaamin qowlkaasaana sax oo ayaamu tashriiq waa saddexdee marka tusaale ahaan maalinta axaddu iyadu waa ciidoo dee ishkaal male waa la gowracaya bacda salaa isniinta waa la gowracaya salaasada waa la gowracaya ilaa arbacada arbacada haddii maqribka la eedo ama waktigoodu dhammaan laakiin waa inaanay cadceedu dhicinu haddii dee dhacdo oo habeen khamiisa la galo ayaa mutashriiq u baxa sidaasaana sax marka wuxuu ansaxayaa maalinta ciidda waa ansaxaya saddex maalmood oo kaleoo ka dambeeyana ayaa mutashriiq baa la yidhaahdaayo uu ansaxayaa laakiin dee maqribka waa inaanay cadceedu dhicinu maalinta arbacada cadceeddu waa inaanay dhicin saddexdaa cishana ayaa mutashriiq baa la yidhaahdaa markaa culamada qaarna labay waa laba cishun bay dhahay qaarna markaa laakiin sida saxda ah ayaamu tashriiq waa halaaثata ayaam markaa tacriifkeedu waa ma waa in la gowraco maalinta ciidda iyo aakhiru ayaami tashriiqi taqaruban ila اllahi tacaala kaasi waa qodob waana dee macnaha ay leedahay mashruuciyada inay mashruuc tahay ajmaca ahlulcilmi ahlucilmigu waxay isku waafaqeen inay mashruuc tahay adilo fara badanna dee waa loo haya waynu sheegi doonaa udxiyadu waa mashruuc waa shay sharciya adilaa loo hayaa way suganta shareecada culammaduna aad bay usoo naqileen waxaa soo naqilay ibnu qudaama waa xanaabilada ibnu daqiiq alciid waa shaafici ibnu xajar alcasqalaani shawkaani shinqiidi asheekh ibnu cuthaymiin waxay idhaahdeen waa mashruuc ona la isku waafaqay afarta madaahibee fiqiga ee arbacada ah waxay isku waafaqeen inay mashruuctayagu shay mashruuca shay sugan fadliga ay leedahay min alkitaab qaala tacaala dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub waxaa markaa waa waxaa laga warramaya xajkii iyo maalmihii xajka qofka weyneeya shacaa'irtii ilaahay waa maalmaha waaweyn ee acmaashii dee xajka la samaynayo fainaha min taqwa اlquluub waa waxyaabaha dee qalbiga iimaanka u siyaadinay udxiyaduna waa shacaa'irtii ilaahay iyo macaalimtii dee diinta islaamiga ah waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya xagga sunnada can ilbaraa radia allahu tacaala canhu qaala qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man dabaxa qabla salaa qofka gowracaa salaadda ka hor fa inamaa yadbaxu linafsihi naftiisuu gowracaya qofka salaada kadib gowracaana faqad tama nusukuhu cibaadadiisi waa kaamil way dhammaystiran tahay waxaana uu asiibay sunnadii muslimiinta markaa gowracaasi waa cibaado ilaahay baana ugu dhowaanayaa waana waxyaabaha daacaadku waxyaabaha ugu waaweyn buu ka mid yahay neefka dhiiggiisii baa la daadinayaa ilaahay daraaddiina uu daadinaya waa cibaado weyn ilaahayna uu ugu dhowaanayaa jalla wacalaa markaa waa mashruuc udxiyadu kitaabka iyo sunnahana way ku sugan tahay in qofka udxiyada gowraco waa shay sugan xikmadda loo sharci gareeyey xikmatu mashruuciyatiha maxaa loo sharci gareeyey waa maxay xikmadda ku jirta in la yidhaha udxiyo gowraca kow shukru llaahi tacaala calaa nicmati alxayaat ilaahay in lagu shukriyo nicmada noloshu ay leedahay ilaahay baa dee qofkii u nicmeeyey subxaanahu wa tacaala kadibna neefkii ayuu qofku dee dhiiggiisii daadinaya ixyaau sunnati ibraahim waxaa la noolaynayaa aabbaheen ibraahiim sunnadiisi iyo dariiqadiisi waa kii dee ilaahay amray inuu weladkiisii ismaaciil yowmu naxri inuu gowraco kadibna waa kii dee ilaahay ka aqbalay markuu amarkii qaatay waa laga dhaafay sabirkii ibraahim iyo ismaaciilo isaguna u sabray marka taasina culammadu waxay idhahdeen waa ixyaau sunnati ibraahim ana fii dalika wasiilat litawsicati cala nafsi wa ahli اlbeyt qodobka kale waxaa ku sugan waxaa loo waasicinayaa dee waa nafis baa loo dhacaya waa la nafisaya naftuna way nafisaysaa reerkii iyo qoyskii iyo dee dadkii oo dhani iyo dadkii fuqarada ahaaba dee waxay u dhacayaan nafis iyo waxay u dhaca way raaxaysanayaan waxaa dee dee wasaaraddii baa yaraanaysa yacni dadkii wax badan ayaa maalmaha dee wax badan baa dhacaya oo dadku waa nafisayaan taasaana ku sugan afar ana fi liraaqati mubaalaqat fi tasdiiqi maa akhbara allahu bihi caza wajal dhiiggaa la daadinayo waxay ku xeel dheer tahay inuu qofku amarkii ilaahay uu ictiqaadayo ama rumaysan yahay ama uu fulinayo ilaahay baa abuuray neefka waa lagu intifaacayaa ilaahay daraaddii buu gowracayaa ilaahay baana neef kale amarkii ilaahayna uu ku gowracaya maasha allah wuxuu dee rumaynayaa shareicadii ilaahayna uu fulinaya ilaahay baana neef ka abuuray yani uu ku cibro qaadanaya qofkii muuminka ahaa tasdiiq baa ku jira amarkii ilaahay iyo dee khalqigii ilaahay ilaahay baa le khalqigii amarka taasina xikmadda loo sharci gareeyey aladax xukmu ludxiya udxiyadu xukunkeedu waa maxay ma sunnaa ma fardu kifaaya ma fardu caynbaa ma mubaaxbaa ma makruuhbaa xukunkeedu halkay dhacaysaa icraabteedu dee halkay dhacaysaa waa maxay xukunkii maxaa lagu xukumay ikhtalafa ahlulcilmi fi xukmi ludxiyati calaa qowleyn ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen xukunka udxiyadu leedahay laba qowl baana ku jira calaa qowleyn laba qowl baa ku sugan qowlka hore aludxiyatu sunnatu mu'akadatu waa sunne la adkeeyey yacni waa muhiim inuu qofku udxiyada gowraco waa la adkeeyey wa hada maa dahaba ilayhi jumhuuru lfuqaha almaalikiya fi lmashhuur qowlka caanka washaaficiya walxanaabila waaldaahiriya wa huwa ixda riwaayateyn can abi yuusuf waa xanafiyadii waاkhtaarahu alxaafid ibn mundir wasancaani yamaniga ahaa washeekh ibnu baas wallajna daa'ima wa bihi qaala akharu ahli اlcilm ahlu cilmiga badankoodu waxay qabaan waa sunno la adkeeye guud bimacnaa dee faral maaha in la udxiyaystaa waa sunno laakiin la adkeeyey aad baa dee loo adkeeyey oo idinka arkaya dee culimmada badankoodu shaaficiyada xanaabilada maalikiyada daahiriyada wa riwaaya can alxanafiya yacni akharu ahlilcilmi waxay qabaan inay sunno la adkeeyey tahay udxiyadu qofkii ee kari kale qowlka labaad ana aludxiyata waajibatun cala almuusir waxay udxiyadu waajib ku tahay qofkii heli kara ee muusirka ahaayee dee ilaahay u waasiciyey qofkii dee ilaahay u waasiciyey faral bay ku tahay hadduu dee kari karo qofkii qaadirka ahaa ee kari karo wa haadaa madhabu lxanafiya waxaa qaba qolada xanafiyada la eego wa huwa qowlu lilmaalikiya maalikiyaduna dee laba qowlna waa ka mashhuurka waa kii hore kutubtooda ka caanka ah waa ka hore inay sunna muaakada tahay qowlkana laakiin waa weji ay leeyihiin wa huwa qowlu lilmaalikiya oo dee waa weji ka mida wujuuhda madhabka marka dee mustalaxaadka madaahibta madaahibtu dee mustalaxaad bay ku hadlaan marka almashhuuru hadduu ku idhaa waa ka kutubta ku qoranee rasmiga ah haddii la idhaha qowlka wa qowlun bay leeyihiin ama weji kale leeyihiin waa waxyaabo kale oo dee riwaayad kale oo laga soo wariyey ama imaamka ama asxaabta wa qowlun mukharajun fii madhabi axmed waa kaa xanaabiladii asxaabtiina iyo qowl lagu takhriijinayo madhabka xanaabilada markaa mukharaj bimacnaa dee asxaabtii ayaa hoosta dee waa furuucdii madhabkii hoose wa bihi qaala daa'ifatu min asalafi wakhtaarahu shaykhulislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya xataa maraya ibnu taymiya ilahi raallaka waa waajib buu yihi isagu dee hadalkiisu aad buu cadyahay meelo badan inuu ku celceliyaa inay waa shaciiro shacaa'irta islaamka ka mida in la udxiyaysta waa waajib ibnu taymiya washawkaani ee yamaniga ahaa waa waajib buu wastadharahu waxaa yidhi sidaasaa daahira asheekh ibnu cuthaymiin sharxulmumtac wuxuu odhanaya wadaahiru sida daahirka ah inay waajib tahay ibnu cuthaymiinna dee aad wuxuu u raacaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku ta'aursan yahay ibnu taymiya ilaa laalak marka sida saxdaana dee waa sunna muakada waana sida dee jumhuurku u badan yihiin culammada badankooduna inay sunno la adkeeye ay tahay ayaa dee laga qaadanaya axaadiistan culammadu ay keeneen man araada qofka doono an yudaxiya man araada dee wada ikhtiyaar baa ku jira xataa man araada an yudaxiya falyumsik can shacrihi wa adfaarihi marka adiladan ay wada keenayaan araada doona dee waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay sidaasaana daahira waa sunno la adkeeyey waana qowlka jumhuurka aludxiyatu lmanduura haddii uu laakiin nadar ku galo ka warran waxaa nadray waa nadar nadar baa laga inaan udxiyo gowraco iyadu de waa masalo kale hadduu nadraba dee baabu nadri fiqiga nadarka iyo dhaaraha iyo waa baab gaara markaa iyagu hadduu nadar dee u bixiyo qofka ku nadra inuu udxiyo bixiyo wuxuu uhi nadar baan ku galay waxa waajiba inuu oofiyo nadarkiisa isaga ila qofka muuminka waxaa laga rabaa nadarka in la oofiyaa waa waajib laakiin nadarka in la bilaabaa ma makruuhba ma xaaraanba ibnu taymiya wuxuu qabaa nadarka asalkiisa waa xaaraan wax la nadraaba waayo rasuulku wuxu uhi qofka bakiilkum wax lagaga soo saara laakiin waxa cajiiba in la oofiyaana waa waajib haddana balaag waxaana dee bilowgiisana waa laysku haystaa ibnu cuthaymin isagu wuxuu uhi hadduu ugu yar yahay nadarku waa karaaho aqalu axwaalihi in wax la nadraa waaba karaahaba ku jirta ibnu cuthaymiin calaa kulli xaal udxiyada la nadray xukunkeed waa maxay dee waa waajib inu oofiyo nadarka hadduu mucayin yahay uu tacyiiniyo ama yaanu tacyiimin hadduu yidhaahdo waxaan ku nadray inaan gowraco laba neef uu tacyiimiyo labadii neef buu dee ku udxiyeyne hadduu idlaaqu yidhaahdo waxaan ku nadray inaan udxiyo sameeyo uu hadalka idlaaqana hal neef buu kaga dhacay hadduu tacyiimiyana waxay leeyihin fuqahadu hadduu cayimana dee intii baa laga rabaa laba neef waa laga rabaa hadduu idlaaqana hal xabay dee ku dhacaysaa wa haadaa biitifaaqi almadaahibi alfiqiyati alarbaca afarta madhabba way isku waafaqeen alxanafiya waalmaalikiya washaaficiya waalxanaabila waxay isku waafaqeen udxiyada manduurada in la nadrey ila nadar buu galaya waynu oofiyen masalada kale bima yaxsulu tacyiin aludxiya muxuu ku dhacayaa in udxiyadii la tacyiimiyo la cayimo muxuu odhanaya ma intuu taabto odhanaya haadihi udxiyatii tani waa udxiyadaydii mise mise indhuhu bisaa ugu eegaya ya muxuu samaynaya mise uu niyoonayaa wy markaa tacyiinkii udxiyadu maxay ku dhacaysaa ikhtalafa alfuqahaau fi sababi aladii yaxsulu bihi tacyiinu ludxiyati calaa alaaati aqwaalin halkaana udxiyadii maxay ku ansaxaysaa ama maxay dee ku xasilmaysaa saddex qowl baa ku jira alawal tatacayan aludxiyatu bilqowli waa inuu ku dhawaaqo qowl baa dee laga raba inuu ku dhawaaqo ka an yaquula haadihi tani udxiyati ah neef kaa waa udxiyadaydi kaa waa udxiyadaydi marka way ka ansaxaysaa bidi wa hada madhabu shaaficiya walxanaabila asxaabuna wakhtaarahu asheekh ibnu cuthaymin ya muxuu odhanayaa haadihi udxiyatun ama udxiyati ama dee saasuu cayimaya haadihi udxiyati neefka kaasi waa qowl qowlka labaad tatacayan aludxiya bishiraaqu ludxiyati maca niya udxiyadu waxay ku dhacaysaa ku cayinmaysaa inuu neefkii soo iibsado markuu suuqa tagu neefkii soo iibsado maca niyati niyadana uu ku hayo wuxuu niyada ku qabanayaa inay udxiyadiisi tahay dee maadaama uu soo iibsadayba neefkii dee markaa udxiyadu waa mucayanba waa udxiyadiisi waaba iska dhacaysaaba markaa waaba iska rakibanta waa udxiyadiisi wa huwa madhabu alxanafiya wa qowlu lilxanaabila wa bihi qaala ibnu اlqaasim min almalikiya waاkhtaarahu shaykhu lislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya isagu wuxuu leeyahy waa la niyoonaya maadaama uu soo iibsaday neefkii niyadana uu udxiyo ku hayo way ansaxaysaa bala ibnu taymiya ilaahay dee diinta fahansiiyey raalliha ka laakiin inuu yidhaahdo wuxuu leeya ibnu taymiya shardi ma aha haadihi udxiyatu shardi maaha inama alacmaalu binniyaat niyaduu ka qabanay inay udxiyadiisii tahay dee suuqa hadduu tagaba uu soo iibsadu neefkii soo kaxeeya waabay cayiman tahayba shan qof xataa hadday kusoo wada iibsadaan dee qof kastaa tiisa waa u mucayan xataa hadduu neef ka dhinto dee qofku uu garanaya anigu kaygu waa kaase kaa kale hebel baa lahaa dee udxiyadiisii leanna markaa waxay ku xasilmaysaa maadaama qofku neefkiisa iibsado neefkiisa wuu garanaya qof kasta aniga neefkaygu waa kaa khalaasta saasay ku xasilmaysa markaa udxiyadu waxay ku dhacaysaa shiraa'u ludxiyati maca niyati waxaa kale oo fatwada qabta allatna daa'ima lilbuxuuث اlcilmiya wاliftaa wاdacwati wاlirshaad culamadii sacuudiga iyaguna waxay fitiyoodeen hadduu niyadana ku hayo udxiyadiina uu dee soo iibsadaba way ansaxaysaa waana qowlka dee saxda ahba qowlka saddexaad laa tatacayan aludxiyatu udxiyadu mucayanba ma noqonayso ilaa bidabxi marka la gowraco markuu dee neefkii soo qabtuu gowraco binafsihi uu ku gowraco markaasunbaa udxiyadiisi dee la odhanaya waa mucayan bay ahayd wa hada madhabu lmaalikiyati fi lmashhuuri wakhtaarahu asheekh ashawkani wadaadkii yamaniga ah isaguna wuxuu leeyahay bidabxi unbay mucayan ku noqonaysa marka uu gowraco ille waxaa laga yaabaa inuu dhowr neef oo kale inuu caqiiqaad meesha taallo inay wax kale yaalaan hadday ka waran niyaduu ku hayo caqiiqa iyo ka warran udxiyo inkastoo daataa dee khilaaf baa ku jira laakiin waxay leeyihiin inay udxiyo tahay waxay ku ansaxmaysaa bidabxi gowrac bay markaa ku xasilmaysaa ama ay ku dhacaysaa laakiin qowlkaa ibnu taymiya mar haddii dee neefkiina uu soo iibsado niyaduna uu ku hayo way iska cayimantahay way iska caddahay inay udxiyadiisi tahay sida haalibkaa qof kastaana neefkiisa da u yaqaana hataa hadday toba qof kusoo kala wadiibsadaan qof kastaa neefkiisa u garanay hataa hadday isqabsadaan o idhaahdo tobankii neefe toban qof baynu ahayne keebaa dhintay de qof kastaa neefkiisa u garanay de hadda intaa iyagoo soo socda wax dhacaan ama dee wax ku yimaadaan halkaa maslada neefka marka la soo iibsado hadday ceebe ku timaado sida saxdaa dhib male dadku iyagoo soo wada ama neefka jabaya ama iyagoo dee tusaaleaan meel ka soo wadaba waana dhacdaa ama dee baabuurkaba baabuur kale ku dhacay neefka haddii udxiy ahaan loo soo iibsadayba oo uu jabo ama uu wax noqdo sida saxda ah way ansaxaysaa udxiyadaas waayo ceebta waxay ku timi ama ceebta waxay ku soo aroortay bacda shiraa'i ludxiyati ceebtu hadday ku timaaddo markuu neefka iibsado kadib ayay ceebta ku soo aroortay wax taasiira ama wax ceebtaasi raada ma laha waana qowlka saxda taasina waa masalada waayo shuruudu sixati ludxiya shuruudda ay leedahay udxiyadu maxay ku ansaxaysaa shuruudda dee muhiimka qofka laga rabo shuruud sixat aludxiya ashard alawal an takuuna min bahiimati اlancaam geela iyo adhiga iyo lo-da alibil wاlbaqar wاlghanam waa shardi saddexda ay dhigta bahiimat lancaam wax kale hadduu yidhaha digaag baan hayaa ama dee bakaylaan hayaa ama wax kalaan hayaa ma ansaxayso waxaa la ysku waafaqay geel iyo ari iyo lo waana cibaado oo ji nooca jinsigeedaasunba udxiyada lagu samaynaya waa cibaado cibaadaadka maxaa u asala tawqiif hadduu shaygu cibaadaba yahayba kitaabka ama sunnaha baa laga qaataa markaa wax kale hadduu yidhaha wax kalaan haduu yidhaha faras baan haystaa ama wax kalaan hayaa ma ansaxayso geela iyo ariga iyo lo fuqahadu waxay idhaahdeen waxaa la ysku waafaqay inaanay ku ansaxayn bahiimat lancaam mooyaane wahiya alibilu wاlbaqaru wاlghanamu wa naqla alijmaaca waxaa soo guuriyey ijmaacana oo soo raray ibnu cabdilbar waa maaliki ibnu rushdina waa maaliki nawowi waa shaaficiya sancaani waa yamaani waa afartaa caalim waxay soo naqileen waa la ysku waafaqay geela iyo adhiga iyo lo-da unbaa udxiyo laga dhigi karaa taasi waa shardi shardiga labaad an takuuna qad balaqat isina almuctabarata sharcan naafkay udxiyada ahaa waa inuu gaadho da'dii muctabarka ahayd ee sharcan waa inuu gaadho yacni waa inay gaadho asina almuctabara sharcan da'dii muctabarka ahayd ee sharciga laga rabay waa inay gaadho waa shardi waana culammadu qodobka isku waafaqeen waxaa soo naqilay in la isku waafaqay in da'deedii lagaa rabo ibnu cabdilbar wanawowi washinqiidi ibnu xasman ahaahir waa la isku ijmacay bay sinigii muctabarka ahaa da'dii muctabarka ahayd ba la doonay neef kastaa iska iibsina waa in da'da waa inaad fiiriso da'daad la socoto da'du waa tiyey marka ma waxay fasireen geeli iyo adhigi iyo loodii da'doodi ko min alibili waa la fasiraya geela maa atama khamsa siniin xagga geela shan jir waa inuu yahay neefka geela hadduu qofku idhaahdo neef geelaan gawracaya shan jir waa inuu yahay weydiin qofka haddee saylada joogo shan jir hadduu yahay waa sax wa min albaqari lo-da maa atama sannatayn lo-du laba sano waa inuu jiro riyaha waa inay sanad uu u buuxo waa markay ugu yar tahay de hadday ka weyn tahay waa heer sare haddii dee laba sano iyo saddex jo waa de kaale arag waa ansaxaysaa marka taasina waa qodob riyaha hadday ugu yar tahay sanadku waa inuu buuxo cafan riyaha hadday ugu yar tahay sittata ashhurin lix bilood waa inaanay ka yarayn waa idaha iduhu lix bilood waa inaanay ka yarayn sidaana waxaa tafsiilkaa sheegay fuqahada xanafiyada walxanaabila waاkhtaarahu asheekh ibnu cuthaymiin fatwadaa waxaa qabta allajna daa'im sacuudi saasay dee markaa u kala saareen markaa dee khilaaf baa halkaa ku jira weliba idaha iyo riyaha waa laisku khilaafaa laakiin de waa qowlkii saxda ahaa un alkhulaasa intaasaa ugu muhiimsan waa dee khulaasadii un baan akriyaya shardiga saddexaad asalaamatu min alcuyuubi almaanicati min alijzaa a shardiga saddexaad waa inay ka badbaado wax ceeba ceebtii diidaysa inay ansaxdo waa inaad eegto dee neefka neefkana muxuu yihi markaa ceebti waa laba midna afarta madhab way isku waafaqeen oo de wata xadiiska saxiixa ku soo aroortay midna khilaaf baa ku jira marka halkaa qaarna waa la isku khilaafay ceabihii dee qaarna waa la isku waafaqsay markaa ceebta labadaasa loo kala qeyb waaya marka waxaa shardiga horta inay ka badbaado cuyuubtii markaa cuyuubtiibaa dee labaa mid la isku waafaqay iyo iyo mid la isku khilaafsan yahay inta xadiisku sheegay ishkaalba male ilaa xadiiskiiba afar sheegeen yushtaradu fi ludxiyati asalaamatu min alcuyuubi ma ansaxayso ko alcawra neefkii cawarnaa ma ansaxayo xadiisku ku soo aroor almariida tii xanuunsanaysay ee xanuunkeedu cadyahay ma ansaxayso alcarja tii dhutinaysay ee dee u si caddaana u dhutinaysa ma ansaxayso alcajfa tii aan dee weydaahay dee qof kasta arkayo curfigana loo celinayaa oo markuu qofku sidaa u ego wuxuu odhanayaa dee waa ma laha maaragta muk ma laha ama waa weyda iska dah afartaa xadiiskaa sheegay afar ceebood oo xadiiskuu sheegay wa naqala alijmaaca calaa dalika waxa yidhi waa laysku waafaqay afartaa ceebood waxa yidhi waa laysku waafaqsay ibnu cabdilbar waa maaliki ibnu rushd waa maaliki ibnu qudaama xambeli nawowi oo shaaficiya ibnu xasma daahiri waxaa laysku waafaqay xadiiskan hadda way ku soo arooreen xadiiskii saxiixa ah afartaa ceebtood waa cadiy markaa dee kutubta fiqiguna way tafsiiliyaane waxaa jira ceebo laysku khilaafsan yahay tii tii geeska go-nayd tii geeska la jebiyey tii dabada maaragtay dababa aan lahayn iminka waxaa jira xoolaha qaar aan bariba lahayn weliba kuwa australia laga keeno iminka wanka australia laga keeno bariba maleba waa iska abuur oo dee waa macruuf alkabsha australia waa xayawaan dhan aan lahayn dee waa macruuf kun carabtuna ka hadlaa marka waxay leeyihiin fuqahadu dee khilaaf baa masaladii ku jira marka xanafiyadu iminka marka xanafiyada la marayo ee kutubta xanafiyadu marka waxay yidhaahdeen ceebaha qaar ba wax dhibaya markaba xanafiyadu waxay bilaabeen haddii dhegtu go-an tahay ma ansaxayso haddii geeska laga jebiyo ma ansaxayso markaa way markiiba way bilaabeen xataa xanaabiladu yacni qaar bay ku dareen xanaabiladu waxaa ka mid ah haddii dabada la neefku hadduu dabadaba go-an yahay maqduucatul alilya haddii ilyada dambe ay go-an tahay maba ansaxaysa yidhahdeen xanaabiladu marka halkaa dee cuyuubtii qaar baa khilaaf ku jira wasaxiixu laakiin sida saxdaa afartaa xadiisku sheegay mooyaane wixii kale waxba kama jiraan hadday dhegtu go-antay way ku ansaxaysaa hadday dabadu go-antay way ansaxaysaa haddii geeska la jabiyey way ansaxaysaa haddii dhegta la dilaaciyo way ansaxaysaa wax allaala waxaasoo dhan way ku ansaxaysaa afartaa xadiisku sheegay mooyaane wixii kale wax daliila looma hayo waa warka madaxdiisa afartaasunba dee ugu muhiimsan xadiiskuna waa sheegaya laakiin intan kale ee xanafiyada iyo shaafici afarta madaba way isku khilaafeen cuyuubti kale marka afartaa unbaa dee waa dhaxana waana laysku ijmacay afarta qodobka kale ceebaha marbay ceebtu tahay khafiif marba waxaa laga yaabaa xanuun yaro khafiifa inuu dee hayo marka waxay leeyihin fuqahadu hadduu dee ceebtu khafiifta xanuun yaroo khafiifa hayo in yar bay dhutinaysaa dee bayin maba caddayna dhutinaysa laakiin wax yar baa dee ay dhib ma laha marka idaa kaanat alcaybu khafiifa haddii ceebtu ay fududahay laa taduru waxba ma dhibayso sidaasaana sax hadday khafiif tahay balaag haddii la dhaha in yar bay xanuunsanaysaa wax badan dee waa ansaxaysa haddii la idhaha way cawarata lakin waa khafiif way ansaxaysaa wax allaala waxaa soo dhan ku ansaxaysa idaa kaanat khafiifa ceebtu ay fududahay way ansaxaysa laakiin de hadday muctabar tahay oo qof marka sidaa loo ego la idhaa dee way dhutinaysaa waa de waa albayinu uu cad yahay sida rasuulku yidhi ilaa xadiiska albayinu waa inuu cad yahay laakiin wixii dee aan weyneyne khafiifkaa waxay leeyihin fuqahadu falaa yaduru ma dhibaysa bay dhaha taasina waa masalada an takuuna an takuuna aludxiyatu fii waqti dabxi waxaa ka mid a shardiga afraad shardiga afraad inay udxiyadu tahay fii waqti dabxi waqtigii gowraca in la gowraco waa shardig waqtigii gowraca waa in la gowraco bacda salaati marka salaada laga baxun baana dee waqtigeedu yahay waa macruuf haddii meeshu dee miyi ay tahay u garan waayo oo aan dee jamacba jirin dadkan dee reer guuraaga ah wuxuu qadarayaa un cadcaadu markay soo baxdo ilaa saacad kadib qadra rumxin ama dee waxooga markuu islaa cadcaadi kor bay noqoto dee uu qadaro qofka miyiga jooga illa waxaa laga yaaba in aanu salaadba dee markaa dadkaa baadiyaha ku noole miyiga ku noole waxay qadarayaanuun taqdiir ahaan inay taagan tahay waktigii aan ciid waktigii dee salaad wuxuu qadarayaa waktigii salaad ama wuxuu odhanayaa haatan cadcaadi waana soo baxday korna way noqotay khalaas wuu gowracaya marka waa dee hadda imanka dadka baadiyaha ku sugan waxaa laga yaabaa salaadiiba dee reer guraaga in dee salaadii aanu tukanba ama dee qofkaa miyiga joogo kolba salaatul ciid oo jamaca inaanu arag ba laga yaaba laakiin wuu taqdiirinaya waqti magaalooyinka iyo meelahan mudinka iyo meelahan xabarka ahna ee aan dee baadiyaha ahayna bacda salaati unba dee neefka qalaya qofku hadduu gowraco qabla salaati waa hilib ka mida hilibkaa dee xalaashu cunay laakiin udxyadiiba taasina xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna amar buu ku bixiyey waktigu dee markaa isagu ishkaal ee ma laha dadka qaar baa gowraca sakda dhexe ka odhanaya sakda dhexe alla ii kaadi labadan kacayaaya dae labada dadka qaar baa odhan labadan si kacaya dadka qaar baa dee iska dheereeya dee ma ansaxayso waa ka xunnaa ya dee waanay ansaxayn waayo qabla duluuci ilfajri qofka intuu idhaa goor horaan kacaya waan gowracaya dee ma ansaxayso maalinta ciidda ma odhanaya hawsha igu badane ama hawlo badan baan hayaaye aan sii gowraco ma ansaxayso wakti bay leedahay salaad kasta soo wakti ma laha cibaado kasta wakti bay leedahay waktigeedaa la ilaalinaya ila waa shareeca shay kasta wakti buu leeyahay iminka ka war haddaad tiraa salaaddii subax la sii tukanaya dee ma waxa la isku waafaqi inaanay ansaxayn markaa qofka iyadoon waagi dilaacin idhaa waan sii qalayaa kama ansaxayso wanaqala alijmaaca calaa dalika ibnu mundir wa ibnu cabdilbar walqurdubi waxay soo wada naqileen ahlu cilmigu madaahibtii fiqiga ahayd ee arbacada ahayd inaanay ansaxayn maba ansaxaysayna man dabaxa aludxiyata qabla duluuci ilfajri yowmu naxri inaanay ansaxayn mana banaana yidhahd taasina waa taas dee waagi isagoon dilaacinba ma jirtaba salaada ka hor xataa ma ansaxayso hataa hadduu yidhaahdo dee salaadii salaadii anoon tukan ba oo salaadiiba aan la tukan ayaan sii gowracana dee ma ansaxayso iyadana ibnu cabdilbar wanawi wa ibnu rushdi qabla salaatiilciidi ma ansaxaysiidha waktiga bilaabmayso dee waa salaada kadib saan soo sheeg bacda salaa ayaa la gowracay aakhirka waktiga ugu dambeeye la gowracay aakhiru wakti ludxiyati ugu dambayn haddaba goorma la gowracaya waktiga nihaayada ama ugu dambeeya ikhtalafa alfuqahaa ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen waktiga ugu dambeeya tadxiyada udxiyada la gowracayo calaa qowleyn halkaana laba qowl baa ku jira alqowl اlأwal halaaثaةu ayaami yowmulciidi waa la gowracaya walyowmaana alaulayaani labada cishee hore min ayaami tashriiq waxaa la samaynayaa maalinta ciidda waa la gowracaya laba cisho ku xigtana waa la gowracaya saddexda cishaa la gowracaya kaasina waa kaas madhabka labaad waktigu wuxuu baaqi noqonayaa ilaa aakhiri ayaami tashriiqi buu baaqi noqonaya aakhiru ayaami tashriiqi markaa imise cisho maalinta ciidda waa la gowracaya iminka axadda waa la gowracaya isniinta waa la gowracaya salaasada waa la gowracaya arbacada waa la gowracaya ilaa intaa waa la gowracaya markaa ayaamu tashriiq waa imise cisho marka halkaa dee khilaafkiiba ku jira aynu soo sheegno waxaa la ysku khilaafsan yahay ayaamu tashriiqu horta waa imisa halkaana khilaaf baa danan gala ayaamu tashriiqu ma saddex baa marka ciidda laga reebo mise marka ciidda laga reebo oo laba cishun ayaamu tashriiqa la sheegayaa oo dee maaragtay waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi tacaala ma saddexda mise waa marka khilaaf baa ku jira sida saxdaana ayaa mutashriiqani waa saddex maalmood ciidda ka dambeeya ciidda iyadu waa yowmulciid laakiin saddexda cishe ka dambeeya la yidhaha waa alaaatu ayaam saasaa saxa markaa goormay ansaxaysaa waxay yidhaahdeen aakhiru ayaami tashriiq imika tusaale ahaan isniinta waa la gowracayaa salaasadana waad gowrici kartaa arbacadana waad gowrici kartaa intaanay arbacada maalinta arbacada cadceeddu intaana dhicin haddii dee dhacdo oo habeenkii kale la galo waa laylatlkhamiisi oo dee waktigu dhammaadayba waa kaami markaa wuxuu ku dhammaanayaa aakhirka waktiga la gowracayaa aakhiru ayaami tashriiqi ayaamu tashriiquna waa imisa cala saxiixi alaaatu ayaamin sida saxda ah marka ciidda laga reebo waa saddex maalmood u karto afar cishaa xoolaha la qali karaa maa sha allah waana cunitaan waana cabitaan waana dikrun lilaahi saasaana sax waa waxaa ku tegey wa huwa madhab shaaficiye wa qowlu lilxanaabila wa huwa qowlu daa'ifati min asalaf waاkhtaarahu shaykhu lislaam ibnu taymiya wa bnu lqayim washawkani washeekh ibnu baas washeekh ibnu cutaymiin culamadii sunnadu taasaa samey markaa maasha allah ilaa maalmaha xoolaha udxiyada waa la gowrici karaa afartaa cishaba waa la ciidda iyo saddexda maalmood ee ku xigaba waa la gowrici karaa taasina xagga habeenkii habeenkii ma la gowrici karaa udxiyada markaa culamadu waa isku khilaafeen xagga habeenkii ma habeenkii baa la gowracaya udxiyada mise maalintii ikhtalafa alfuqaha fii xukmi tadxiyati fi lleyl ilaa alaaati aqwaalin saddex qowl ba ku jira laa tasixu fi leyl udxiyada habeen in la gowracaa ma banaana wa haadaa madhabu lmaalikiyati wa qowlu lilxanaabila in habeen la gowracaa mama banaanaba udxiyada udxiyada maalintiiba la gowracaa habeenkii lama gowraco qowlka labaad maya way ansaxaysaa udxiyadu fi leyli habeenkii waa la gowrici kara way ansaxaysaaye maca alkaraahati waa laga fiicay oo karaaha ku jirta alkaraaha de waa laga fiicay ula jeeda xaaraan maaha laakiin karaaha ku jirta wa huwa madhabu alxanafiya washaaficiya wa qowlun lilxanaabila qowlka saddexaad way bannaan tahay addabxu leylan addabxu leylan in habeen udxiyada la gowraca habeen way ansaxaysaa wax karaahina kuma jiraan waayo karaahadu daliil sharciga kaa doonaysa haddaad tiraa waxaasi waa makruuh dee waa xukun sharciga daliil baa lagaa doonaya eeg xukunka sharciga ahi daliil buu doonay ya wa haadaa qowlu lilxanaabila qolada xanaabiladii ayaa halkaa iyaduna halkaasi fadhiya wa huwa ikhtiyaar ibnu xasm daahir wa sancaani raggii muxaqiqiinta ahaa ayaa meesha maraya wa shawkaani wa sheekh ibnu cuthaymiin habeenkii waa la gowrici karaa maalinta ciidda dee maalinta ma la ciide habeenka waa la gowrici karaa habeenka kale waa la gowrici karaa maalintii waa adigu intaa maalmaha ciidda habeenkii in qofku habeen gowraco wax diidayaa ma jiraan de karaahaduna daliil bay doonaysaa almubaadaratu ila tadxiya masalada kale in loo degdego markaba in la gowraco marka sidaa waktigeedu usoo galo ee salaada laga baxo waxa fiican in markaba la gowraco degdeg ila wa khayre khayrka waa loo degdegaa allahu aclam dee nafta waxa ku dhici doona way xanuunsan kartaa uu dee qofku dhiman kara waxbaa kusoo boodi kara wasaaricu waxa wixii khayra waa loo degdegaya amar baana dee kusoo arooray khayrkii loo degdego wahada biitifaaqi almadahibi alfiqiyati alarbaca alxanafiya walmaalikiya washaaficiya walxanaabila afarta madab waxay idhahdeen in si degdega marka waktigu soo galo la fuliya waa khayr taasina waa xagga waktigeeda aadaabta ay leedahay xagga aadaabteeda kow xukmu xalqi shacri wa taqliima aladfaar liman araada an yudaxi in timaha la xiiro ama qofku ciddiyaha gaagaabiyo qofka doonaya inuu udxiyo sameeyo qofku hadduu doonayo inuu udxiyo sameeyo inuu ciddiyaha gaagaabiyo ama timaha xiiro xukunkiisu muxuu noqo fuqahadu way isku khilaafeen qofkii doonaya inuu udxiyo sameeyo ciddiyihii ma gaagaabinaya ama timihii ma xiiranaya alqowl lwal way bannaantay bay qaar yidhaahdeen wa hada madhab alxanafiya wa qowlu lilmaalikiya wa bihi qaala leyth bnu sacd waاkhtaarahu ibnu cabdilbar wa xakaahu can saa'iri fuqahaa'i اlmadiina wاlkuufa way bannaan tahay timihiisana uu xiiri karaa ciddiyahana u gagaabin karaa waa dee maalikiyadii markaa waxaad moodaa xadiiskii ku soo aroorayna inay sixadiisii ay diidayaan ama way ka bid xadiiskaa way ka biyo diidaan maalikiyadu halkan maalikiyada hogaaminaysa eh, baabka alqowlu haani yaxrum mee waa xaaraan qofkii doonaya inuu udxiyo sameeyo cidiyahana ma taabanayo timahana ma taabanayo wa huwa madhab اlxanafiya waxaan ujeedaa waxaa ku tegay wahuwa madhab اlxanaabila waxaa hogaaminaya qoladii xanaabiladii ilaa dembigooda allaha dhaafo wahuwa madhab اlxanaabila dee deliil baa kusoo aror wa wajhun lishaaficiyati shaaficiyadana way ku jiraan waa number twoga wa huwa qowlu طaa'ifati min asalafi wakhtaarahu alxaafid ibn xasm daahir wabnu اlqayim wabnu baasim wabnu cudaymin maa sha allah culamadii ahlu xadiiska ah culammada dee xadiiska raaca ilahay raallaha ka ad waa xaaraan bayna waayo dee xadiis baa kusoo aroorayba qofka doona buu rasuulku de xaggee laga maraya qofka doona inuu udxiyaysto falyumsik inuu ilaa inuu eh, timihiisa iyo cidiyihiisa ha haysto markuu dee gowracun buu bilaabay ishkaal malo dee xadiis baaba kusoo arooray waxaana ku tagtay xanaabilada waxaa qabtay waa weji ka mida shaaficiyadu leedahay waa daa'ifa min asalaf ibnu xasm adaahiri baa qaatay ibnulqayim baa ku tegey asheekh ibnu cuthaymiin iyo ibnu baas labadii sheekh asheykheyn ibnu cuthaymiin ibnu baas labadii sheekhna saasay qabaan qowlka saddexaad maya karaaha ku jirta alkaraaha karaaha ku jirta qofka doonaya inuu udxiyaysto waa laga fiican yahay timahana yaanu taabanin cidiyahana yaanu jarin xataa yudaxi wa haadaa madhabu lmaalikiyati washaaficiya waa maalikiyada iyo shaaficiyada wahuwa qowlun lilxanaabilati halkaa markaa karaaha markaa maalikiyadu marna way baneeyeen iyo xanafiyaduba marna karaahay ku sheegay laakiin de waa xaaraan sida xanaabilada iyo shaaficiyadu ay qabaan qowlkaasaana saxa ma banaana inuu taabto istiqbaalu lqibla cinda dabxi marka neefka la gowracayo waxaa ka mid a aadaabta la qofka laga rabo marka neefka la gowracayo in qiblada loo jeedo waa waa isaguna waa sunna yustaxabu waxaa sunno ah an yakuuna addaabixu mustaqbila alqibla qofka neefka gowracaya waa inuu qiblada u jeesto wa hada biitifaaq almadaahib alfiqiya alarbaca alxanafiya walmaalikiya washaaficiya walxanaabila maa sha allah ijmac bay qaar soo naqileenba wa xukiya fiihi alijmaacu masalada ijmaac baaba lasoo guuriyeyba oo ah marka neefka la gowracayo qiblada loo jeedinsanaya waa sunna markaa in qiblada loo jeesta qiblada ayaa markaa loo jeeda waa dee muhiim aadaabtaas qofka dee xaggaa ujeeda inoo neefka gowrayo ama isagoo bari ujeeda ama galbeed waa inuu qiblada kacbada isagoo ujeeda neefka la gowraco waa muhiim aadaabtaas waa aadaabta udxiyada ixdaad asikiin midida inuu afkeeda soofeeyo hagaajiyo waxaa sunno ah inuu afka hagaajiyo sikiinta ama midida afkeeda inuu soofeeyo qabla atadxiya intaanu neefki gowracin inuu dee soo hagaajiyo wa hada biitifaaqi almadaahib alfiqhiyati alarbaca alxanafiya walmaalikiya washaaficiya walxanafiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay wax kasta ilaahay wuxuu ku qoray in la hagaajiyo qofkii markuu doonayo inuu wax gowraco waa inuu hagaajiyo gowricitaanka neefka marka la gowracayo si fiican u gowrac bu rasuulku walyuxida shafratahu xadiiski shafrada sikiinta de wixii wax ku midida afka inuu safeyo ka isagana dee waa xadiiski in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay waayo neefkan xataa nafka dee laga qaadayo waxaa la doonaya si fiican dee in looga qaado si dee maaragtay neefkii oo mididii oo afkeedu dee safgaraysan tahay oo diyaar tahay oo ay jarayso in lagu jaro in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay kaana xadiiska sa dee waa u daliila waana dee waarid waa soo arortay qaabka wax loo gowracayo ama kayfiyada wax loo gowracayo geela waa dee sidan xoolaha loo gowrici maayo oo debxi maaha geela naxri bay culimmadu yihi bartaa hunguriga ee naxriga ayaa dee lagu dhufanaya neefka geelaha waa la naxrinaya naxrul ibili bay fuqaadooda yidhaahda oo dee geelii naxri baa lagu samaynaya waa in la geliyo halkaa dee bartaa laga geliyo naxriga gee adhiga iyo lo-dana sida saxda ah debxi caadiyaa lagu samaynaya dee caadi baa loo gowracaya markaa gee geeluna waa naxri bay leeyihin ka kalena debxi bay leeyihin naxrul ibili wa dabxu shaati walbaqari taasina dee waa qaabkii kayfiyadii loo gowracayay waana laysku waafaqay wa xukiya alijmaacu calaa dalik ibnu rushdi walqurdi waxay soo naqileen geelana waa la naxrinayaa adhigana waxaa lagu samaynaya waa caadiba wadabxu fi lghanami
waa qaabkii loo gowracay marka la gowracayana wuxuu odhanayaa bismi illaah allahu akbar waa sunna yustaxabu cinda debxi an yukabira bacda tasmiyati horta dee bisimku hormarinaya kadibna allahu akbar buu odhanaya waxaa arrintaas soo naqlay ibnu qudaama iyo alqaari ee xanafiga ahaa tirmidi wuxuu yihi tirmidi sunanka wa calayhi camalu nnaasi calayhi wa calayhi camalu nnaasi wa jamaacatu min almaalikiya bismi illaah allahu akbar qibladan uu jeedinaya waxaa ka mid ah aadaabta an yadbaxa binafsihi ida istataaca qofkan udxiyada bixinaya inuu isagu gacanta neefka ula tago inuu isagu yidhaa mididii siiya aniga len de isaga bismi illaahi allahu uu gacantiisa ku dhuula way ansaxaysaa qof kale hadduu wakiisho wakaalatan hadduu qof yidhaa inoo gowracda way ka ansaxaysaa oo ishkaal ma leh wakaaladu way ansaxdaa shareecada laakiin waxaa fadli badan inuu gacantiisaba isagu ku gowraco taana dee culammadu wada sheegay yustaxabu an yadbaxa binafsihi gacantiisuu la tegay lawa wad waa cibaadee ida stadaaca hadduu kari karo wa naqla alijmaaca calaa dalika waxaa arrintaas soo naqilayna alimaam annawowi baa soo naqilay marka waxaa sunno ah inuu maaragta ula tago bismi illah allahu akbar haadihi minka wa ilayka khalaas alaklu wاlطcaamu min aludxiya waxa bannaan qofka udxiyaystay inuu neefka udxiyadiisa wax ka cuno way bannaan tahay inuu cid kale ka quudiyaana way bannaan tahay inuu kaydsado oo intuu waxoogaa soo qaato uu tallaagada ku ridaana way bannaan tahay horta rasuulku markii hore uu diiday in la kaydiyo hilibka udxiyada laakiin waa la nasakhay markii dambe wuxu uhi qofkii kaydsan kara ha kaydsada hadduu doono laakiin mar buu rasuulku duudiyaan waxba la kaydina laakiin waa mansuuqo waa la nasakhay qodobkan taasina waa taa iyadu marka waxbuu ka cuni karaa cidna wuu ka quudin karaa uuna kaydin karsaa uu kay isagaa iddikhaar intuu soo qaato ayuu waxna cunaya waxna sadaqadaysanaya waxna uu maaragtay ku ridanaya maaragtay alaabtiisa tallaagadiisa ku ridanaya halkaa barafka ayuu ku ridanaya wa hada biitifaaqi almadaahib alfiqhi alxanafiya walmalikiya walshaaficiya walxanafiya way bannaanta waxbuu ka cuni karaa waxbuu cid kala siin karaa waa kaydsan karaa udxiyada laga hadlay intaas waa bannaanta wax diidaya ma jiraan waa bannaanta bay markaa taasi waa taasoo fuqahada qaar baa idhaa saddexa u qayb qayb ha cuno kutubta fiqi waxaan tathbiit lale ku celceliya fuqahada qaar qayb uu cunaya qaybna hadiyad ha idhaa tani waa hadiyad qaybna ha idhaa tani waa sadaqad markaa saddex bay idhahdaan oo qaybiya qayb isagaa cunaya qaybna hadiyad buu ku itlaaqaya qaybna sadaquu ku itlaaqaya dee wax dee laakiin daliiloo saa u kala sheegaya ma jiraan hadduu yidhaha tani waa hadiyad way ka ansaxaysaa hadduu yidhaha tani waa sadaqad way ka ansaxaysa qof uu dhiibo hadduu yidhaha tan anaa cunay intaba way ka ansaxaysaa waa hadiyad waa sadaqad waan cunaya dee intaba way ansaxaysaa laakiin wax shardiya oo waxaa la shardiyaa saddex in loo qaybiyo hilibka udxiyada qayb hadiyad ha ka dhigo qaybna sadaqa ha ka dhigo qaybna ha cuno dee daliilka kutubta qaar baa qora oo de laakiin wax daliili ma jira kutubta qaar baa xataa qora laakiin de qodobka wax daliili uu cuni karaa uu kaydsan karaa dadna uu ka qoodin karaa waa bannaanta afarta madhabna way baneeyeen ma waxaa fadli badan inuu udxiyada gowraco mise inuu lacagteedaba sadaqadaystaba halku dee lacag lagu suuqu teglo nafsa iibsan laha inuu idhaa sadaqa lacagteediiba sadaqadaysanayaaba ka war dadkuna aad bay isu weydiiyeen hadduu idhaa lacagta waan mashquulsanahay neefkii soo boqol dollar maaha ama sideetan dollar intamaa sadaqahaan ku bixina ka war dabxuludxiyati afdalu min atasaduqi bihamaniha waxay fuqahadu yidhaahdeen in neefka la gowraco ila waa cibaadee baa ka fadli badan inuu sadaqa lacagteeda u bixiyo nasa calaa dalika alxanafiyatu waalmaalikiyatu waalxanaabila wakhtaarahu asheekh ibnu cuthaymiin wabnu baas marka waa laga fiican yahay mar kastaba inuu yidhaha me lacagteeda bixinaya marka culamada qaar hadduu lacagta bixiyo way ka ansaxaysaa ba yidhi oo dee qiimaheedii uu qofka u dhiibaya odhan intaa qaada adigu waa udxiy ahaan baana ula niyoonay laakiin sida saxda waynu dee neefkii soo iibso oo dabxu aludxiya udxiyadu waynu gowraco ta taasaana sax qofkii neefka gowracayay inuu udxiyadii markii gowricii mushqaayaddii uu yidhaahdo mushqaayadda waxaad u qaadataa hilibka wax ka mida u qaado ma bannaana qofkii neefka gowracayay in la idhaha udxiyada ayaan wax kaa siinaya mushqaayadii waxaad u qaadataa xaggii lacag halkuu dee lacag ka siin lahaa ujiradii mushqaayadii siin lahaa ayuu odhanayaa harageeda iyo madaxeeda iyo lugaheedaba qaadada ama hilibku wax uga odhanay hilibka saddex meelood qayb qaado adug lacag ahaan hilibka u qaado dee maxaad leedahay waa waa xaaraan ma bannaan ninka neefka kuu gowracayana lacagtiisa sii oo dee tobanka laantaa sii neefkana sadaq ahaan u sii waxaad u siinaysaa adigu haddaad tiraahdo waxba ka siinaya sadaq ahaan laakiin kas- sadaq ahaan baa loo siinaya waa xaaraan inaad ku tidhaahdo neefka ii qal mushqaayadana hilibka wax kaa siinaya dee mushqaayad ahaan hilibka u qaado dee waa xaaraan lama eg hilibka sadaq ahaan u sii ujradiisii iyo la- mushqaayadiisiina sidiisii baa loo siinaya lacagta lacagta sidiisaa loo siinay waa odhan lacagtan qaadaa loo odhanay waa qodob waa la kala saaraya dee lacagta sidiisa ujradii qofkan jasaarka ee daabixa ah lacagtiisa si madax bannaan baa loo siinay hilibkana wixii sadaqa ahaan u sii waxaad tidhaahdaa madaxa iyo lugaha iyo mijaha iyo keliyaha iyo ilaa beerka intaa qaado de dee markaa ajar ahaan waa ajar de ajar baan u helaya marka waa in la kala saaro qodobka waxaana sidaa caddeeyey xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu bisa waa caddeeyey aludxiyatu can ilmeyiti istiqlaalan udxiyadii qof dhintay udxiyo ma laga samayn karo laa tushrac aludxiyatu can ilmeyiti istiqlaalan qof dhintay baan udxiyo ka samaynaya mashruuc maaha taasina ishkaal ma laha atasmiya marka neefka la gowracayo waa in bismi illaahi la yidhaah marka culamada qaar waxa bisiku waaba shardi dee neefkina dee xalaal ma noqonay haddaan bismi illaahi la odhan annaha waajibatun maca dikri mar hadduu xusuusan yahay waa waajib bay tahay hadduu laakiin iloowina war iloobaba basankii neefkii waana ansaxaya waana xalaal hadduu iloobo wa hada madhabu ljumhuuri min alxanafiyati waalmaalikiyati waalxanaabila wakhtaaratu an la junudaayo bimacnaa waxaa loo jeedaa hadduu dee basankii ka tago neefkii waana xalaal waana ansaxaysaa laakiin hadduu xusuusan yahay waa inuu bismi illah yidhahdo hadduu iloobana waa ka dhacaysa madaahibta qaar waxay yidhaahdeen madaahibta qaarna waxay qabaan bisinkuba annahaa sunnatun mu'akada in bismi illaahi la yidhaahdaaba waaba sunno la adkeeyey wa hada madhabu shaaficiya wa huwa riwaayatu can axmed wa bihi qaala daa'ifatu min asalaf wakhtaarahu alxaafid ibnu cabdilbar markaa laakiin dee hadday u yar tahay bisinku waa waajib haddaana shardi ba ahayn marka labadaa qowlunbaa muhiima bismi illaahi in la yidhaha marka la gowracayo ama waa shardiba calaa qowlin hadday u yar tahay bisinku waa waajib maca dikr isagoo xusuusan waa inuu bismi illah yidhaha hadduu ilooba ilaahay baa ka dhaafaya rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhtana ilaahay muxuu yidhi qaala qad facaltu xadiiskii muslim ilaahay wuu inaga dhaafay wixii qofku iloobu ilaahay baa ka dhaafay dembigii waa laga dhaafay inhaaru dam in neefka dhiiggiisa la daadiyo inhaaru dam neefka dhiiggiisa waa in la daadiyo ajmaca ahlulcilmi calaa anna inhaara dam dhiigga neefka in la daadiya afar shay buu ku ansaxaya waa in la jaro dee neefka dhammaan xididadii oo dhan hunguriga cas iyo kacad labadaba waa in la jaro alxulquuma la- qofku laba hunguri buu leeyahy midna dee hawadaa marta oo nafaska iyo na- na- dee waa ka naqaskaa maraya midna dee cuntadaa marta labadaba waa in la jaro neefka alxulquum walmarii labadaba waa in la jaro dee taasi markaa waa shardi yacni qadarka ugu yar qaطcu alxulquuma wاlmari'a labadaba yani neefkii marka la gowracayo waa in hungurigii labadiisii noocba waa in la wada jaro si kaamila loo jaro waa shardi de waxay yidhaahdeen qowlka hore yushtaradu qaطcu اljamiici waa in la wada jaro wh- wa huwa qowl lilmalikiya wariwaaya can axmed wa bihi qaala layth bnu sacd wakhtaaro ibnu mundir markaa waxaa saxa dee dhammaan in la wada jaro alxulquum waa la jaraya almari waa la jaraya wax allaala waxaa xididada ku xeerana waa la jaraya kuwaa naqaska qaadaya waa la jaraya wa hada madhabu shaaficiyati waalxanaabila wakhtaarahu asheekh ibnu baas marka taasuba ugu muhiimsan in xulquumkana la jaro almarigana la jaro midna dee cuntadaa marta waa baal waa kaa weynee dee dhuuntaa weyne cuntadu ay marayso iyo dee dhuunta kale ee ay marayso naqasku marayo kacad iyo kacas baa la kala yidhaa labadaba waa in la jaro haddii kale dhiiggaasi ma daadanayaba inhaaru dam waa shardi waana sida saxda intaasi waxay la xidhiidhaa axkaamtii udxiyada iyo wixii la xidhiidhayey ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu maalmaha khayrka qabo dembigeenna allaha dhaafo dembigii waalidiintana allaha dhaafo allahuma aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annaar wasala allahu wasalam calaa nabi أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته